أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulsaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal alaala beegsi cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya gobolka laamuu ay kuwas jira gumaysiga kufaarta kenya dowlada ay ka mid tahay xukuumadda xabashida ethoobiya ayaa lagu wadaa inay aqoonsi ku sheeg siiyaan maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan dowladda tanzaniya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay saraakiil kenyatiya oo doonayay inay ka gudbaan xuduudbanaadka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya kulan looga arinsanayay horumarka ka jira gobolada dhexe laguna bogaadinayay dilka sargaalkii xasuuqay bulshada degmada jamaame ayaa ka dhacay degmada jiliba ulaasaamiga ee jubbada dhexe wafdi ka socda ulaasaamiga ee baay ayaa booqday deegaanada hoostaga degmooyinka baydhabo iyo buurhakabe iyagoona kulamano qaatay bulshada deegaanadaas mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaasaamiga ee hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgalla lala beegsi cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee kuwas jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah gaarahana kuwa isugu yeeray nisa kuwaasi oo ku socdaalaya mid ka mid ah wadooyinka magaalada baydhabo iyadoona allah fadligiisa qaraxasi khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta dhanka gobolka laamuu ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ku burburiyeen xarunta shirkadda safaricom ee magaalada mangay ee gobolka laamuu ee kuwa jira gumaysiga kufaarta kenya gebi ahaanba shirkadda ayaa la burburiyey waana shirkad ay leedahay dowladda saliibiyadda kenya dowlada ay ka mid tahay xukuumadda xabashida ethoobiya ayaa lagu wadaa inay aqoonsi ku sheegsiiyaan maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed maalin kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda kenyaanka sahayuuniga ah uu booqasho rasmi ah ku yimid dalka soomaaliya isagoo ay weheliyaan ciidamo iyo diyaarado dagaala ayay soo baxayaan warar sheegaya in dowlado hor leh ay aqoonsi siin doonaan maamulka isku magacaabay somalilan mas-uul amerikaan ah ayaa sheegay in aqoonsiga ay yuhuudda u fidisay maamulka somalilan uu la jaanqaadayo masaalixda amniga ee maraykanku ka leeyahay geeska afrika iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argixisada senator ter crus oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa tallaabada ay qaaday yuhuudda ku sifeeyey mid hore loo qaaday isagoo ugu baaqay maamulka trump inuu il gaar ah ku eego maamulka ridada somalilan dhinaca kale ilaa saddex dowladood ayaa la saadaalinayaa inay aqoonsi buuxda siiyaan maamulka shaadalo dirarka somalilan mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ku sugan mandiqada geeska afrika ayaa u sheegay wakaaladda wararka royters in dhowr dowladood ay qaadan doonaan mowqif la mid ah midka yuhuudda ayna aqoonsan doonaan somalilan dowladaha la filayo inay maamulka hargeysa u aqoonsadaan dowlad madax bannaan waxaa ka mid ah dowladda xabshida etoobiya hindiya iyo imaaraadka carabta inkastoo hindiya ay beenisay inay isku diyaarinayso ictiraafka maamulka somalilan haddana falanqeeyayaal ayaa aaminsan in hindiya ay aqoonsan doonto maamulka somalilan iyadoo la lolamaysa dowladda shiinaha maadaama ay isku hayaan dhaqaalaha geeska afrika dhammaan dowladahan la tuhursan yahay inay aqoonsan doonaan maamulka somalilan ayaa ka aamusay tallaabadii uu qaaday maamulka yuhuudda jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan dowladda tanzaniya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay saraakiil kenyati oo doonaya inay ka gudbaan xuduud baanaadka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba ciidamada dowladda tanzaniya ayaa xabsiga u taxaabay laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda salibiyadda kenya kuwaasoo xilliga la qabanayay ku jiray iskuday ay ku doonayeen inay ku tallaabaan xuduudda labada dal warbixin uu soo saaray booliska lungalunga oo ka tirsan ismaamulka kawaale ee dalka kenya ayaa tilmaantay in labada sarkaal ee la qabtay ay kala yihiin batriga katinji iyo axmed cali kuwaasoo ka howlgelayay xafiiska dembiyada ee saldhigga booliska tononoka saraakiishan ayaa gacanta lagu dhigay lixdii bishan januari waxayna xilliga la qabanayay isku dayayeen inay ka gudbaan xuduudka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya iyagoo xilligaasi ku howlanaa sidii boolisku sheegay inay soo qabtaan nin lagu magacaabo cumar cali oo ay ku eedeeyeen inuu si khiyaanaha lacag ku qaatay warbaahinta maxalliga kenya ayaa sheegtay in saraakiisha la qabtay ay ku hubaysnaayeen laba bastooladood oo min shan iyo toban qaad ah iyaga oo hubkooda wata ayaana la xiray walow warbixin dambe oo soo baxday saacadihii lasoo dhaafay lagu sheegay in dib loo sii daayey labada sarkaal iyo saddexda kenyaanka ah oo mid yahay darawalka gaariga ay wataan saraakiisha oo ay leedahay hay-adda horumarinta xeebaha kenya ayaa la sii daayey jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba kulan loo gaaraysanayay horumarka ka jira gobolada dhexe laguna bogaadinayay dilka sarkaalkii xasuuqay bulshada degmada jamaame ayaa ka dhacay degmada jilib owle saamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubu wuxuu ahaa kulan heerkiisu sarreeyey kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana martigelisay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ujeedka kulanka waxa uu ahaa islamarkaana diiradda lagu saarayey wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug iyadoona lagu martiqaaday in badan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo mas-uuliyiin kale ugu horreyn kulanka oo lagu soo gudbiyey kormeerkii dhowaan qaar ka mid a culimmada ay ku tageen wilaayaadkaasi iyo howlihii dacwo ee ay culimmada ka fuliyeen wilaayaadka mudug iyo galgaduud culimada kale ah sheekh maxamed garaar iyo sheekh abu muslim ayaa ugu horreyn waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ku sugnaayeen gobolladaasi guddi dacwa oo dadka inuu khayrka gaarsiiyo ilaahay ugu yeeray subxaana wa tacaala iyo diintiisa loo diray oo dacwi ah oo nashaadgelin ka shaqaynaya una kuurgalaya xaaladaha ka jiro walaayaadka dhexe ee islaamiga ah sida galgaduud iyo mudug waxaana diray maktabka dacwada ila allah eheladeenna ku nool walaayaadka ee qaaliga ah geesiyada iyo halyeeyadaa allahna subxaana wa tacaala uu jebiyey cadowgiisa si loo hambalyeeyo ee loo bogaadiyo nafurnimada iyo geesinimada iyo sugnaadka iyo sumuudka ay ku qaabileen cadowga soo duulay korna loo qaado macnawiyaadkooda iyadoo loo marayo wasaa'il sharci ah oo kala duwan xanaawiinkii baxay haddaan wax yar dul maro cumuuman sagaashan iyo sideed mawduuc ayaa baxay cumuuman meelaha ay ku kala aadanayd canaawiintaasna waxay ahayd alcaqiidatu waltawxiid waxaa ka mid ah ta'amulaat bacd aayaat min alqur'aan masaa'il min fiqhi lislaam waxaa ka mid ah duruus fi siyaasa sharciya waxaa ka mid ah duruus min azuhdi walraqaa'iq waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadka iyo aadaabta waxaa ka mid a duruus min asira annabawiya waxaa ka mid muqtatafaat min ataarikh alislami waxaa ka mid a annifaq walmunaafiquun waxaa ka mid a qadaya almucaasira waaxwaali alcaalam alislami walmuslimiin waxaa ka mid a addacwat walducaat waxaa ka mid a muxaadaraat si gaar ah canaawiinteeda loo beegsanayay ukhuwa alislaamiya waxaa ka mid a alusar wa tarbiyat alawlaad oo si gaara loo beegsanayay aljihaadu fii sabiili illahi wa makaa'id alacdaa cadowga iyo kaydka iyo shirqoolka uu samaynayo ijihaad fii sabiil in laga hadlo waxaa ka mid a fiqi lwaaqic in dadka looga hadlo waxaa ka mid a adduruus altadwiiriya waxaa ka mid a fanni alidaara iyo qiyaadada oo dadka la barayo sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa isagana ka warbixiyey xaaladda guud ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo maraaxiishii kala duwaneed ee ay soo martay wilaayada lajinadii hadduu warbixinta dhiibtay oo runtii safarka dheer ka soo martay gobolladaasi jazaakum allahu khayran jamiican runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay mushaarakeynta ama ka qaybgalka kulankan noocan ah arrintan horta waxay tahay gobolladaasoo lagu warramaayo walaaye ahaan ta'yiid ama xoojin macluumaadka meesha ka jiro fursad weyn ayay noo tahay arrintaasi runtii mawduucaas horta hadda xamlada ku saabsan oo afartii sano wax kal dhow hadda lagu joogo waa mawduuc cariiq ah oo billaaran wax hadda maaragtay lagu soo koobi kara maaha daqiiqooyin waxyaalaha meesha lasoo maray iyo qiibaha ay lahayd xamladaasi walaayada galgaduud iyo mudug ay akhyaarta hada tagaan kolley marka layska yidhaahdo dhulkaas gobollada dhexe saas daraaddeed marka galgaduud maaragtay taariikhdeeda iyo xagga maaragtay dhankaasi runtii aad baa u horreydaa xilligii midow maxaakim lagu soo bilaabo ilaa dhexdan dagaala ka socday dhulkaas waan yaqaana ummadda kolley dhammaan horta waa ummaddan mujaahidiinta ee maanta oo walaayadka islaamiga ah rag halganka ka qayb qaatay oo maaragtay geesiyaal ah culimo badan iyo mas-uuliyiin kale ayaa kulanka ka hadashay waxaana warbaahinta islaamiga ah landaluus ay soo gudbin doontaa cododkaasi jasaaka allaahu kheyran walaalka cuhmaan wafdi ka socdula islaamiga ee bay ayaa booqday deegaana hoostaga degmooyinka baydhabo iyo buurhakab iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas walaalkeen bashiir muxudiin awaemane warbixintaasi inoo faahfaahinayo wafdigii ka socday maamulka wilaayad islaamiga ah ee baay muddooyinkii lasoo dhaafayna waday socdaal iyo kormeer isugu jira qiimeen iyo indheendheen iyo ukuurgelidda xaaladaha guud deegaanada ay wilaayadu maamusho socdaalkan ayaa ujeedkiisu ahaa xoojinta xidhiidhka maamulka iyo bulshada dhegaysiga baahiyaha jira iyo gaarsiinta adeegyo aasaasi ah oo bulshada raacyada u ah maamulka wilaayada islaamigaah ee baay ay u baahan yihiin kadib markii wafdigan uu ka soo gudbay deegaanada hoostaga magaalooyinka diinsoor iyo ufurow markan waxa ay gaareen deegaanada hoostaga magaalooyinka baydhaba iyo buurakaba si gaara waxay booqashadooda diiradda u saartay deegaanada bisiqacadde sigle iidaale iyo magaalada darandoole intaas ka horna wafdigu waxa uu howlala mid ah howlihii ay ka soo fuliyeen deegaanadaas ay gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga labadaasi degmo intii ay ku sugnayn degmada buurakaba waxay wafdiga ay kulamo gaare la qaateen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee deegaanada hoostaga buurakaba culimmada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulamadaas ayaa si la mid ah kuwii ka horeeyey wuxuu wafdiga uu ku ogaaday arrimo badan kuwaasoo si gaara diiradda u saarayay waxbarashada caafimaadka roobyarida iyo xaaladda guud ee dadweynaha waxaa ugu horeyn warbixin ku aadan kulamadaas idaacadda islaamiga andalus siiyey kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isaaq isagoo ka sheekeeyey nuxurka waxyaabihii lagu gorfeeyey kulanka aragtiyada bulshada iyo siday u arkaan doorka wafdiga iyo maamulka wilaayada oo ay martigeliyeen iyomahana booqday walaayada islaamiga baay guddigayaha soo biday degmada buurhakaba deegaanka bisircadda yahanay booqatay in badan muslimiinta maamulaasa inayo waraysato xog waraysi bajari walis waraysi waraysi kubacda ilaahayba kama hasan eed eed bahla hanna waayan intii oonay tale hadartin maynata mas-uuliinta hadiraan jazakum allahu khayran lana walaayada islaamiga baay iyo waaligeen oo jaafar jazakum allahu khayran balena si juhdigiiyonahay ee dadka shacabka iyo mas-uulka eyin iyo nkuwargaban geeke man kastoo maclimiin haatoy hogaasiin haaden ganacsata haatoy xataa dadwaayaliin haaday waxgarad haadoy ummatu muslimiinta dhan kulli dhan warwaraysidii wali xogana gudigaba handhiibni waliyaho siiyo yoonahay cilad yoonahay isgaf in nidaaman jaran bawarka handhiibni meelana jazaakum allahu khayran siiyo hataa nin ninka kuwan eedeedan kama hasanyin tan kaleed walaalihii maktabka caafimaadka jazaakum allahu khayran dhana yoona daawo iyo baninsheenen dadka muslimiinta dawba islaamada lishaana muslimiinta la siyaay yoona mayleyn jazaakum allahu khayran intii ha dhiibli bedeli khayrka wallaha sii sidoo kale waxgaradka degmada buurakaba ayaa muujiyey mowqifkooda ku aadan garab istaagga jihaadka iyagoo adkeeyey midnimada iyo wadajirka bulshada unoo ah beele reereerayeenna ma ilaahay karaji doongne walaha taliko oo waadaw oo lileya dhibka ii meelosaylig sheegaw ma ilaahay karajeane inti ilaahay noo guulsi uma madaaskabacdijay unun kaashino mujaahidiinta kaalino waliibe tabaree istidaaciuna aboodno jihaadka ka qiibgalno meeloonsada hata gaaladadan kalebaasa buurhakabo si meelosay diinsoor may fadaaniho bilaahay karaanagda unoo beesha reer eeray eno arrintaasi iidan ka qiib gaadano jihaadka kaka qiib gaadano naf iyo maalba meel elmeelila fadaw muslimiinta mujaahidiinta diyaaraan leena ka garab galaana baririidie hoobnana ara baaliyaatinna buurha kaybla dhawa diyaar hanagdana ara diyaaraena rijaalan wanisaan ya diyaarkeena lanhata ilaahay ka baraka reed maraw majara taas insha allahu tacaala mujaahidiinta saasana ogaada soo bilaahi karaalinagada dhanka kale wafdiga ayaa deegaanada kalaa bisiqacadde sigle dalandoole iyo iidaale waxay gaarsiiyeen adeega caafimaad kaasoo ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan boqolaal qof waxa ay heleen baaritaano caafimaad waxaana la siiyey daawooyin iyo talooyin caafimaad oo muhiim ah magaca xasan ibraahin tuulada bascadda waa deegaankayga mujaahidka oo daawada noo keena oo muslimiintaehna kor allah ka dhiga gaalkana hoos allah mariya intiiba mujaahidka soo horjeedo dhanna cagta ku hoos allah mariya mujaahidka kor allah ka yeela caafimaadkuna unukuna allah noo oo uyag ay noo keenaan allah noo daaweeye cabdiraxmaan maxamed caliyaaliyeere jirinaay deegaanka dolondooli roogo markan kaadida iyo hirinaayti ee dhakhaatiir walaayada islaamiga hadirtiyanin koyti walna qaabili daawili isii farxadayna alxamdulilah geeka eeda ansarayta ilaahay adaawada noo jibiye caafimaad khayr qaban unuun ilaahayna sii iyo barwaaqo iyo bashar anoo magacayga la raaw maxamed bare aadan wayba roogna deegaanka sigla ee gobolka ambay gaar ahaan degmada buurhakabe walaahi islaamku may baan hinshaantahay daawo tayo leh oo maasha allah yaan hinshaantii way baan kama hadnagaane intii khibraddan iyo ha ku shaqayti ilaahay ha barakhay anoo magaaga ilaraa u reeyay ciidaas malilaahi dadka ku nool ee degmada buuraka geesiye deegaankana saglay ciidan maxaa siiyeen hana boogada daawo tayo leh hinshaanay inkastoo meelo meel gees aata bukaanshana badanye isbitaalana ku jart eedeedan ma hasanyin way balanaha gacan fuura ka dhawaada ilaahay sin barakaay gaala la jibi mujaahidiin kordhal ku yeela socdaalka wafdigan ee deegaanada hoostaga degmooyinka baydhabo iyo buurakaba waxa uu muujinayaa dadaalka joogtada ah ee maamulka wilaayada baayo ugu jiro la socodka xaaladaha dhabta ah ee bulshada xoojinta wadashaqaynta iyo adeegyada asaasiga ah oo la gaarsiinayo dadka danyarta jasaaka allaahu khayran walaalka abu ayman mas-uuliyiinta maktabka dacwadul islaamiga ee hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir rabbaani wafdi uu hogaaminayay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlo kormeer ah iyo nashaadgelin ku soo maray deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jowladan uu maktabka ku soo maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa loogu magacdaray nushatlikhwaan fii rawdaati alqur'aan shicaarkeeduna uu yahay alqur'aanu xujatun laka aw calayka qeybaha ardayda ee ka faa'iidaystay ragga iyo dumarka ayaa tiro ahaan waxay gaarayeen siddeed boqol iyo siddeetan oo ka mid ahaa ardayda ka socotay madaarista qur'aanka qeybaha maraakiisda macaahidda iyo sidoo kale mucalimiinta wax ka dhiga madaaristaas wafdiga ayaa madaarista qur'aanka su'aalo ku weydiinayay ardada wax ka dhigata kuwaas oo lagu imtixaanayay qur'aanka iyo funuuntiisa
aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعون intaas kadib wafdiga ayaa kulamo gaargaar ah waxa uu la qaatay qeybaha bulshada deegaanka kaas oo uu kala hadlay sidii waalidiinta ay u xoojin lahaayeen dardargelinta barashada diinta islaamka maasha allah xamladan aad bay u fiican tahay baraarujin fiicanana siisay sababtoo waxaawaay in waxaan ogaanay in naladaba joogo waxaan hayno in nala baarayo baan ogaana wallahi imtixaanaad baan laga qaaday ilmaha anagoo wili xataa dugsiyo waa nala imaa anagoo iskadhaa joogno waxaan allaa dugsiya haye gurdigaada keenso waan keensanay waxaan la ogaaday in yacni waxbarashadana heerkay taagan tahay annaga iyo guddiyeen iyo dadka dhan maktabkana waa ogaaday meeshaan taagannahay walilahi alxamdun waan ku waanu ku mahadinaynaa alxamdulilah annagoo ah gabdhihii daaciyaadka deegaanka show waxaa nagalala hadlay qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin aqwaalu salaf iyo zaadu daaciyati ila allah alxamdulilaah ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan annaga si aad ayaan ugu faa'iideysanay ayagana ilaahay subxaana watacaala haka abaal mariyo annagana waxaan u taagannahay inaan dacwadaas sii laba laabno markii horeba waan wadnay haddana aan sii laba jibaarno ilaahay subxana watacaala annagana ilaaha naga dhiga kuwo qaato ku dhaqmo alayhi wasalam maalmahan waxaa ka socday degmada show tafaqud oo diinta iyo qur'aanka lagu tafaqudaya ee qur'aanka barashadiisa ama xifdintiisa ama qoryaalkiisa nooc kastoy tahay qur'aanka ayaa yaantan tartan ah lagu jiray dad wafdi e oo maktabu dacwa ka tirsan ee noo yimid ayaa noo joogay oo aan ayaantan soo dhoweynay ee dugsiyada imtixaanaadka qaadayay way mahadsan yihiin jasaahum ullahu khayran waxaana codsanaynaa inay marar badan nagu soo noqnoqdaan oo intaas ay nooga ekaynin ee marar badan ay nagu soo celceliyaan ayaan mataqaanaa codsanaynaa si diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay kor looga qaado barashadiisa tacliintiisa iyo xifdintiisa iyo kulli wax kasta oo barashadiisa si kor looga qaado daraaddeed ayaan ka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmat ugu dambayntiina xamladan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu kobcin ku waday sare u qaadista barashada cilmiga jasaaka allahu khayran walaalka rabbaani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaas waxaan maad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyay waan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak